mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa degmada godon laba uga qayb galay munaasabad abaalmarino lacageed lagu guddoonsiinayay arday agoona oo kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka oo loo qabtay ardayda xarunta hoyga uruurinta iyo barbaarinta agoonta ee haba maamulaha xarunta hoyga uruurinta iyo barbaarinta agoonta ee haba sheekh maxamed deeq xasan oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey xarunta iyo cidda markaasi taakulayso xafladda ujeeddooyinka loo qabtay waxaa ka mid ah hoyga agoonta ee ku yaalla degmada godinlabe lana aas-aasay muddo labaatan bilood ka hor ah ardadii nasiibka u yeelatay inay ka faa'iidaystaan hoyga ee daryeelka waxbarashada iyo wax walbuu ardaygu u baahan yahay intii la gaari karo nasiibka u yeesha inay helaan ardadaasi inaan soo bandhigno maadaama ayuu yahay kulankan iyo bandhigani kii ugu horreeyey walaalaha hoyga agoonta dhisay maalkooda ku bixinaya habsami socodkiisa inaan u soo bandhigno waxa aan hayno oo ardada muuqaalkoodii iyo aqoontooda labadaba loo soo bandhigo sababtoo waxaa kala feecan keli ogi iyo kula ogi qodobka labaad ee loo caqiday xafladana wuxuu yahay imtixaankii ardadu ay galeen ee tijaabada ahaa imtixaankaasoo ah kii ugu horreeyoo la soo bandhigo natiijadii ka soo baxday iyo ardada guulaystayaasha ah ee kaalmaha hore galay in la shaaciyo abaalmarintoodana la guddoonsiiyo ka soo qaybgalayaasha xafladda hortooda lagu guddoonsiiyo nuqdada saddexaadaa waxay tahay in loogu mahad celiyo walaalihii aas-aasay hoyga agoonta ee gacanta ku haya maal iyo maskax intaba geliyey inaan nidhaahno jasaakumullahu khayran shaqo aad iyo aad u muhimaad qabateen idinkoo kalena ilaahay bulshada islaamka ha ku badiyo miisaankiinna xasanaadkana ilaahay ha in saaro maalkiinna iyo naftiinna iyo awlaaddiinnana
ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka degmada godinlabe iskuduwaha wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta galmudug iyo waalidiin goobta ka hadlay ayaa si wada jira ugu mahad celiyey walaalihii soo dhiibtay abaalmarintan waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay ardadii maalintaas la soo xareeyey inay maantay qur-aankii sidaad aragteen u akhrinayaan shalana ay ku tartameen maantana aan u joogno inaan kala qayb qaadano farxaddooda iyo inaan guddoonsiino xaqiiqatan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan idhaahdo ilaahay ajir haydanka siiyo bogaadiyana ehelkii iyo qaraabadii isku soo xiray barnaamijkan qiimaha badan dhallinyarada ardada yararka ee qur-aanka la baray ee aqoontinimada lagu korinaayo inay ayaguna way yaryihiin oo dardaaranka inaysan fahminaa laga yaabaa laakiin waxaa laydinka rabaa abaalka laydin gelinaya inaad biri gudaan haddii alla waxaa nabigu leh calayhi salaatu wasalaam qofkii doonaya ma arkaysa in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyo faliyu saxmir ximaha nabigu yidhi qaraabada xariiriyo qaraabadu way kala taagi daran tahay way kala tabar yar tahay kuwooda tabarta yar waxaa ka mid a ma garanaysa agoonta kow ka ah marka walaalahaya ilaahay baa waafajiyey duuba lilcabdi jacalahu allaahu miftaaxan lilkhayr wamilaban lishar waxay laantii janno u sugnaatay qof ilaahay uu ka dhigay furihii khayrka marka horta walaalihan waxaa leenaha awalan ilaahay ha ku mahadiye kaas waa dad aad u nasiib badan kuwa soo qalqaaliyey iyo kuwa guriga dhisay iyo kuwa qur-aanka u dhigaba ilaahay ha barakeeyo maasha allah tabaarakallah ilaahay ha barakeeyo